agabkan iyo naskajaran waxaa nadaafad iyo caagado biyo ka shubadaayana maadaama iyo in dad naskajar bogtaali iyo danyar ku nool degmada walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose aanase iyo humbaahnaayana iyadoona goobta la ka qeybiya ay gobro ku haayana maamulka degmada hay-adda Ixsaan Foundation ayaa agabkan qeybidii dadkan danyarta oo inta badan iyo taageerayana bulshada tabaalaysana gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta degmada Walaweyn Yuusuf Cali Buule ayaan ku horeyntii meel isku hadali usana umahnagai hay-adda oo agabkan bulshada deersidee hay-adda alixsaan foundation iyo meeshan u deertay deeqyada oo aan ka filinayn dadka barakaciyaalka oo bilow fayle ah marka maarajayaan iyo idoo kale nafjuun ay isgdaydaan maylinbaahayaa wadankan may ku jira abaar iyo biila-aan iyo insheegada abaar iyo biila-aan iyo maajiraan iyo iyo xoogaa waxyar oo dadka dhiba isu qabaan maan rabnaa insha allah in hay-adoo kale isgdaydaan si tan oo kale bilow fayle waaye jirgaami iyo saabuun iyo insheegada iyo baaldiyaal iyaan qeybiin geega marka iyadoo kale maanka baagan insha allah in sidaan sii faylna in sheenaan gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada walaweyn cumar cusmaan aadan iyo sheegay intiiyo rajayaan in taageerada bulshada intan looka sii badaya waana la diirsidiyey sidii walanqobsado lahaayeen ah bacdusalaam hay-adaha dhammaan oo gargaarka qeybahooda kala duwan ayaan baag meeshan ugu diraynaa degmada walaweyn ra-aadda oo insaan ayaa maanta na soo gaarsiistay dadkaan aa u jeediya meesha maanta waxa aan ugu qeybinayn ra-aadaha kale qeybahooda kala duwan inay iigana saas dadkan gurmud iyo gargaar ugu soo fidiyaan ayaan ka codsanaynaa waddankan abaaro badanaa ka dhacday oo dabajoog ah biila-aan inay ka jirto ayaan sheegaynaa ummaddan bulshadan qofkii maanta wax usoo tari karo dal iyo dibad ra-aadaha qeybahooda kala duwan
ka dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka amuro siyaasadda degmada walabeyn yowsan meelasee ku bogaadiyey hay-adda ixsaan foundation garab surmooga bulshada soonanka baaqii heedaha kale in iyona markaasi hadiirsan walaaya awoodaan maadaama haddii iyo jirana dad badan oo baahiyaad shalgidisan iyo qaban ah hay-adda alxisaan foundation ayaa waxaa soo gaarsiisay deeq ee dadka barakacyaasha ah deeqdaas iskugu jiro caagag oo labaatan laa ah iyo jirgaamin iyo maxaalilaha iyo baaldiyo iyo saabuun iyo oomo sidaas darteed hay-adda alxisaan ugu mahad celinaynaa deeqda ay soo gaarsiisay dadka barakacyaasha ah sidoo kale waxaanu halkan ugu baaqaynaa hay-adaha kale inay dadkan deeq ay soo gaarsiiso waxaa lagu jiraa xilli jilaal ah sidoo kale dadka waxaa dadka tuulooyinka waxaa jiro biila-aan abaaraa jirto marka hay-adaha waxaan leenahay anagoo afka maamulka khaasatan gudoomiyaha degmada mudane cabdiqaadir afkiisa aan ku hadlayo waxaan rabnaa inay hay-adaha kala duwan inay soo gaarsiiyaan degmada walweyn deeqa degdega ah waxaan rajeynaynaa baaqayna hay-adaha haddii ay gaaraan si degdega inay soo gaarsiiyaan degmada walaweyn iyo welibaa ku noolaa kubnaan qoysas bugtaale oo siyaabo shalgadisan deegaanadii hanku bugtaalena oo anku horeyta abaaro hadda dalka ku jiran iyo xaaladaha amni dalka ku teegan ah